أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waa subaxnimo isniin ah taariikhduna waxay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha rabiicu thaani sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijri kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada wararkana subaxnimadan kuwooda ugu doorka roon hogaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war ka soo saaray camaliyaddii nusratulmadluumiin ee lagu beegsaday xarunta sirdoonka riddada magaalada muqdisho howlgallo khasaare xoogan lagu soo gaarsiiyey kufaarta iyo murtadiinta ayaa siyaabo kala duwan oga dhacay wilaayada shabeellada hoose iyo gobolada muslimiinta ee kenya xoogga oga haysato ee n f d iyo laamo mid ka mid ah halyeeyadii inqimaasiyiinta mujaahidiinta ee fuliyey camaliyadii barakeysnayd ee ay mujaahidiinta ku qaadeen xabsiga godka jilaco ayaa u dardaarmay bulshada soomaaliyeed deegaan hoostaga degmada toorotorow ee wilaayada shabeellada hoose ayaa saacadihii lasoo dhaafay ku soo dhacay mid ka mida diyaaradaha cadowga ciidamada al-amru bilmacruufi wannahyu can ilmunkari ee ka howlgala degmada bu-aale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa howlgallo lagu saxayo miisaanka laguna soo uruuriyey waxyaabaha dhacay ka sameeyey degmadaas maamulada ashahadaladiryada ah ee puntland iyo somalilan ayaa markii ugu horreysay ku dhawaaqay in ay samaysteen iskaashi dhan weliba ah boqolaal ka mida bulshada muslimiinta ee ku nool deegaano ka tirsan jubbada hoose ayaa si weyn oga faa'iidaystay mashruuc isugu jiray dawo iyo dacwo oo maamulka wilaayadaas gaarsiiyey deegaano ka tirsan jubbada hoose intaas waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii wararkeena saakay kuwooda ugu door karoonaa haatanna u diyaar garooba qodobada warkaas oo dhammaystiran hogaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war ka soo saaray camaliyadii nusratulmadluumiin ee lagu beegsaday xarunta sirdoonka riddada ee magaalada muqdisho walaalkeen xaaris cabdulqaadir ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya kelimada cusub oo soconaysa qadar siddeed daqiiqo oo ayuu sheekh mahad warsame abuu cabdiraxmaan oo ka mid ah hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa uu kaga hadlay camaliyaddii loogu magacdaray nusratulmadluumiin taasoo ay mujaahidiintu ka fuliyeen xarunta sirdoonka kooxda riddada soomaaliya ee magaalada muqdisho wuxuu ugu horeen sheekh mahad allaha dhowre kelimadiisa oo ku bayaaniyey ujeedka loo qaaday howlgalka waxaana uu sheegay in soo badbaadinta asrada muslimiinta iyo u argudidda dadka la dulmiyey uu ahaa mid ka mid ah ahdaafta ugu muhiimsan ee u jihaadayaan geesiya towxiidka weerarkii saacadee lasoo dhaafay dhacayna looga jawaabayey baaqa rabbaaniga ah ee ku aadan in loo gurmado mustadcafiinta wuxuu dhanka kale inta ay socoto kelimadiisa sheekh mahad abuu cabdiraxmaan sharaxaad ka bixiyey nooca uu yahay godka jilacow oo ah halka uu bartilmaameysaday weerarkii barakeysnaa ee mujaahidiinta halkaasoo laga sii daayey maxaabiis fara badan allah fadligii labiyo tobankii rabiicu thaani kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri saacaddu markay ahayd shantii oo toban dhiman ama afartii iyo konton daqiiqo galabnimo howlgal isugu jiray istishaadi iyo inqimaasi ay la beegsadeen xarunta loo yaqaano godka jilicow ee magaalada muqdisho xaruntan oo ah goob ku caanbaxday ashahaadoladirirnimada tacadiyada dhaqanxumada iyo in lagu ciqaabo shacabka muslimka ah ee soomaaliyeed waa goob marka magaceeday dadku maqlaan lagu soo xusuusto wixii dad shacab ahaa ee lagu dhex gumaaday wixii dumar lagu kufsaday iyo wixii culimo lagu ciqaabay waa goob magaxumadeeda ay xitaa qaar ka mid ah madaxyaweynta murtadiintu ka yaqyaqsadeen ilaa ay xilli sii horreeyey sheegeen in goobtaa la beddelo howlo kalena lagu qabto balse ilaa hadda falalkii guracnaa sidii baa looga sii wadaa gumaadkii shacabkana wuuba ka sii daray waana sababta ay mujaahidiintu u weerareen xilligii uu shalay weerarku xaruntaas beegsanayey waxaa ka socday shiray isugu yimaadeen saraakiisha sirdoonka riddada gaar ahaan qaybta muqdisho kuwaas oo ka arrinsanayay hagardaamooyin ay u maleegayeen shacabka caasimadda isagoo sii hadlaya ayuu sheekh mahad warsaame abuu cabdiraxmaan waxauu bayaanka ka soo baxay hoggaanka sare ee mujaahidiinta uu ku sheegay in howlgalka allah mahadii uu guulaystay isagoo sidoo kale dhammaan dhinacyadii mujaahidiinta iyo cid weliba gacan ka geysatay fulinta howlgalkaasi najaxa uga mahadnaqay kaalintoodii ku aadaneed in uu fulo howlgalkaasi howlgalkan oo loogu magac daray camaliyatu nusratulmadluumiin wuxuu u bilowday siday mujaahidiintu u qorsheeyeen waxayna ciidamada mujaahidiinta oo allah fadligiis si xeeladaysan uga gudbay dhammaan barihii laga ilaalinayay xarunta weerarka ka bilaabeen gudaha xafiisyada cadowga ciidamada mujaahidiinta ahaa ee gudaha u galay godka jilicow ayaa si buuxda gacanta ugu dhigay dhismayaasha xarunta waxayna halkaa ka sii daayeen dhammaan maxaabiistii muslimiinta ahayd ee ay cadowga murtadiinta ah goobtaas ku ciqaabayeen howlgalkan ayaa waaberi ku dhowaadkii ku soo dhammaaday si guul ah kadib muddo ku dhowaad toban saacadood ah oo ay mujaahidiintu maamulayeen dhismayaasha iyo xafiisyadii cadowga khasaare xooggan oo dhimasho iyo dhaawac leh ayaa halkaa lagu gaarsiiyey saraakiishii iyo askartii murtadiinta ee ku sugnaa godka jilicow iyo kuwii u soo gurmaday intaba waxaan u mahad celinaynaa allah subxaanahu wa tacaala kadibna waxaan bogaadinaynaa howlgalkan fariidka ah ay geesyada tawxiidku la beegsadeen halbowlaha cadowga kuna soo furteen maxaabiis muslimiin ah oo ay murtadiintu dulmi iyo gardarro ku haysteen kuwaas oo maanta ayagoo xor ah dadkoodii iyo deegaanadoodii dib ugu soo laabtay waxaan sidoo kale u mahad celinaynaa dhammaan intii ka qayb qaadatay abaabulka diyaarinta iyo fulinta howlgalkan barakaysan waxaan allah ka baryaynaa inuu aqbalo shuhadadii naftooda u hurtay sidii kelimadda allah kor loogu qaadi lahaa shirkiga ee gaalnimadana adduunka looga tiri lahaa looguna gurman lahaa muslimiinta mustadcafiinta ah ee ku dhibaataysan xabsiyada saliibiyiinta iyo murtadiinta sheekh mahad warsame ayaa sidoo kale waxa uu diray baaqyo kala duwan waxaana shacabka dhibanayaasha u ah xadgudubyada murtadiinta uu u sheegay in mujaahidiintu aysan ka hari doonin oo ay allah idinkala xisaabtami doonaan dhammaan xubnaha qaybta ka ah gumaadka shacabka iyo boobka hantidooda dadka soomaaliyeed ee muslimiinta waxaan u sheegaynaa gaar ahaan reer muqdisho waan la soconnaa dhibaatada aad ku jirtaan waan la soconnaa gumaadka iyo boobka la idinku hayo waxaan aragnaa muuqaallada guryihiinna oo la burburinayo waayeelka iyo carruurta oo baaldoosarro la dul marinayo cid waliba oo dhibaatadiinnaas ka shaqaynaysana waxaan diyaar u nahay inaan tallaabo adag ka qaadno idinkana waxaa la idinkaga baahan yahay inaad kaalintiinna qaadataan mujaahidiintana kala shaqaysaan sidii mujrimiinta laydinkaga qaban lahaa haddii hore la idinkugu siray inay murtadiintaasi dowlad yihiin hadda waxaad indhihiinna ku aragteen inaysan dowladnimo waxba ka aqoonin oo ay mooryaan horar ay yihiin waxaad aragteen inay yihiin tuugo aan naf maal iyo cirdi idiin reebaynin markay diintoodii ka tageen ooy gaalnimo doorteen waxaad hadda u jeeddaan inay idinkana diintiinna inay xoog idinkaga saaraan rabaan oo waxaad arkaysaan sharciyadan ibliisnimada ah ay maalin walba xukuumadku sheegooda iyo baarlamaankooda ansixinayaan oo la rabo in laydinku dabaqo la shaqeeya mujaahidiinta xogta la wadaaga gacma wadajir bay wax ku gooyaane aan annagoo hal saf ah cadowgaa la wada dagaalanno waxa uu si gaara hogaamiye sheekh mahad abu cabdiraxmaan allaha xifdiye fariin ugu diray dhallinyarada magaalada muqdisho kuwaas oo uu ku dhaliilay doorkooda liita ee ku aadan in waayeelka iyo dadka maatida ah ee xadgudubka uu kaga imaanayo malishaadka murtadiinta ay u gurmaadaan dhallinyarada reer muqdisho si gaara waxaan u leeyahay ceeb bay idinku tahay inaad mooryaan murtadiin ah oo hooyooyinkiin hortiinna ku garaacaya indhaha ka daawataan waxaa idinku ceeb ah in falcelintiinnu ku ekaato mudaaharaad iyo qaylo baraha bulshada aad la soo istaagtaan ka dibna xabsi la idiin taxaabo halkaasna ismurtadiintii ay dib idiin sii jirdilaan ama dembiyo aydan gelin qasab dusha la idinkaga saaro sidaasna xabsiyo dhaadheer ama dil la idinku xukumo kuwa aan xalay xabsiga godka jilicow ka sii daynay ayay ku jireen qaar sidaas loo soo xiray maantana ilaahay fadligiis ka dibna dhiigga iyo dhididka mujaahidiinta xornimadoodii ku helay dhallinyaroy kaalaya oo safka jihaadka soo gala tababarta oo hubka qaata sidaas baad ilaahay cadowgiisa isaga dhicin kartaan una dareensiin kartaan xanuunku idin dareensiinayey haddaad noolaataan sharaf iyo karaamo ayaad ku noolaanaysaan haddaad shahiidaanna janno iyo raalli ahaansho ilaahay baad helaysaan biidni illaah qaala rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam man qutila duuna maalihi fahuwa shahiid waman qutila duuna ahlihi fahuwa shahiid waman qutila duuna diinihi fahuwa shahiid waman qutila duuna damihi fahuwa shahiid ugu dambeyn waxa uu sheekh abu cabdiraxmaan fariin u diray maxaabiista weli ku jirta xabsiyada cadowga isagoo ugu laab qaboojiyey in mujaahidiintu ay dadaal weliba ku bixin doonaan sidii ay walaalahooda maxaabiista uga soo saari lahaayeen xabsiyada ay ku jeebaysan yihiin ugu dambayntii maxaabiista muslimiinta ee ku jeebaysan xabsiyada cadowga waxaan leenahay idinmaynaan iloobin mar walibana waxaan ka fikiraynaa sidii aad xorriyaddiinna dib ugu heli lahaydeen cadowga idin qafaashayna uu dacarta u leefi lahaa waxaa mar waliba horteenna ka muuqda xadiiskii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee ahaa adcimu aljaa'ica wa cuudu almariida wa fuku alcaani mujaahidiintuna dadaal walba oo idinku soo furan karaan kama gaabin doonaan insha allahu tacaala inta ka horraysana cadowgaas idin haysta hurdo iyo raaxa ma arki doono biidni illaahi mowla albaari allaahu akbar waalcizatu lilaahi walirasuulihi walilmu'miniin wassalaamu calaykum waraxmat allaahi wabarakaatuh bayaanka ka soo baxay hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana looga hadlay howlgalka lagu magacdaray nusratulmadluumiin waxa uu yimid iyadoo gelinkii dambe ee maalintii sabteeda ay mujaahidiintu camaliyad inqimaasyaha ku qaadeen xarunta sirdoonka kooxda ardada soomaaliya ee magaalada muqdisho iyagoo halkaas ka waday howlgal ay kula xisaabtamayaan cadowga allah muddo ka badan toban saac dhanka kalena ku guulaystay inay soo daayaan maxaabiis fara badan oo muslimiin ah shukran akhwana xaarid howlgallo khasaare xooggan lagu soo gaarsiiyey kufaarta iyo murtadiinta ayaa siyaabo kala duwan oga dhacay wilaayada shabeellada hoose iyo gobolada muslimiinta ee kenya xoogga uga haysato n f d ayaa laamow shabeellada hoose howlgal qarax ah oo ay mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha degmada afgooye habeenkii xalay ahaa waxaa lala beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah waxaana qaraxaas ku dhaawacmay shan askari oo ka tirsan maleeshiyaadkaas mandheera ciidamada mujaahidiinta ayaa howlgal gaar ah waxa ay ka fuliyeen hotel ku yaala xaafadda cona b ee magaalada mandheere oo ka mid a dhulalka muslimiinta ee kenya xoogga uga haysato howlgalkan oo ahaa mid qorshaysan waxaa allah fadligii lagu khaarijiyey shan halka lagu dhaawacay afar iyo toban kale kuwaas oo dhammaantood wada ahaa kufaar asliyiin ah waxaa xusid mudan in hoteelka ay mujaahidiintu bartilmaameysadeen uu yahay goob ay ku kulmaan gaalo jinsiyado kala duwan leh iyadoo howlgalka kadib goobta ay soo gaareen dayaarado kuwaas oo daabulay bakhtiyada iyo dhaawacyada saraakiisha iyo xubnihii kale gaalada ahaa ee ku waxyeeloobay howlgalkaas laamu ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaal culus waxa ay ku qaadeen xero salabiyiinta kenya ay ku leeyihiin deegaanka milimani ee gobolka laamu oo ka mid a dhulalka ee kenya xoogga uga haysato walaaleen muslimiinta intii uu socday dagaalka waxaa burbur xoogan uu soo gaaray xafiiskii isgaarsiinta iyo qalab halkaas u yeelay ciidamada salabiyiinta kenya la weeraray dhanka kale dayaarad daroon ah oo ay leeyihiin cadowga ayaa waxa ay ku soo dhacday degmada toorotorow ee wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose sida uu inoogu waramay goobjooge ka tirsan dadka deegaanka ayaa waxa uu tilmaamayaa khasaaraha burburka soo gaaray dayaaraddaas ay cadowgu lahaayeen waxaa u dhacay toddoba iyo afartan saacadda ayada tahay waxaa soo galay qadka diyaaradaha oo oo cadowga ah marka khasaaro waxaa ku dhacay inay burburto oo dad xoog laga gaaro waxaan joogay meesha oo ay ku dhacday agagaarka meel u dhow tortoro oo agagaarkiisa ah meel u dhow agagaarkeeda ah diyaarad oo joogto wadanka oo waxa waaye cadowga wata ayaa kusoo dhacay toddoba saa iyo afartan saacadda iyadoo taagan tahay magaceeda waxaa ku qoran turkiy agbarkeeda inta la agyahay markay ay taalo dhulka ay taalo meesha ay ku burburtay ay ku khasaartay tilaabo ahaan shan tilaabo waa laakiin qaabka ay u dhacday hal meel kuma dhicinayo oo waa soo burburtay aniga meel u dhow baan joognay marka burburkeedana waxa waaye eeb adig meel u weynaaday laakiin ayagoo oo horey kasoo dhacday aniga indhahii waxay qabteen ayagoo waxa waaye anaga aan kortaagneen in oo ay ka gaartay khasaare xoog baana ka gaartay si oo qaab darra ay u hortay wala aa ka kacay ayagoo dhinacoda aa ka kacay marka anigana meelahaasaan ku dhaweynay waan tagnay marka dadweynaha maasha allah wuxuu ku farxay in oo diyaaradda oo oo dhibtay dadka islaamiga ah oo dhibtay meesha habeen iyo maalin haysay inay qaab xun ay u dhacday ay burburtay ay ku farxeen waxaynu halkaas kaga gudbaynaa wararkii ku saabsanaa howlgallada markan iyo mid ka mid a halyeeyadii inqimaasiyiinta mujaahidiinta ee fuliyey camaliyaddii barkeesneed ee ay mujaahidiintu ku qaadeen xabsiga godka jilacow ayaa u dardaarmay bulshada soomaaliyeed faahfaahinta warkan waxaa inoo eegaya walaalkeen marwaan maxamed iyadoo ciidamada mujaahidiinta ay weerar guulaystay ku qaadeen xarunta loo yaqaano godka julacow ee magaalada muqdisho halkaas oo ah xarun lagu dhibaateeyo dadka muslimiinta ah ee soomaaliyeed haleeyada inqimaasiyiinta ah ee fuliyuhu weerarkaasi sida baan loogu xasuuqay murtadiinta ah ayaa fariimo dhaxalgal ah u soo diray dadka muslimiinta ah xilli ay ka dagaalamayeen gudaha xarunta cadowga mid ka mid ah haliyada inqimaasiyiinta ah ee fuliyey weerarkaasi barakaysanna ee lagu hiilinaya dadka dulman ayaa sheegay in allah subxaanahu wa tacaala ay ka baryi jireen sida ay mar uun ugu gurman lahaayeen bulshada muslimiinta ah ee murtadiinta ku dhibaataynayeen godka julaco allahna waa arrintaas ugu dambeyn u suurtageliyey ikhwaani fillaah ilaahay subxaana watacaala waa noo guuleeyey wallaahi waxa ilaahay subxana wataala ka barinayna waa aragnay ana waxa ilaahay subxana wataala marka hore ka bari jirnay oo inagoo jimaaca iyo safarad inagoo goonanahay bu hasta ilaahay subxana wataala ka bari jirnay dan ilaahay subxaana watacaala saldhigaas aan cabdimaankaas oo muslimiinta lagu gumaadayo oo ii sheeg dadka jilcow loobiyey oo loobiyey magis loobiyey muslimiinta lagu gumaadayo oo waxaa waye dembi la-aan iyo kuwa waxaa waye shaqada wax ku sheegaan ama dhammaantood ku gumaadayaan ayaa waxaa waaye in ilaahay subxaana wataala handhigan nagu tuso oo walaalaheen muslimiinta aan soo furno ayaa ilaahay subxaana wataala ka bariyey alxamdulilah ilaahay subxaana watacaala ducadeena waa naga aqbalay alxamdulilah wallaahi aniga waxaa u malaynayaa tobankaa miya meelahaas u malaynaya markaan aan ladigaysadarayni alxamdulilah alxamdulilah ilaa haas meesha ku sugnahay alxamdulilah adiga waxaa waaye wax ilaahay bariyay wax ilaahay barina waa dhaceen waxay kalena waxaa waaye insha allahu tacaala waana joogaan waa ku sugnahay kuwa qaarkood waa ku sugnahay meesha joognahay waxaan leenahay dadka muslimiinta ah wallahi aniga wiilashiina soomaaliyeed nahay oo idinka idin dhasheen oo soo barbaariseen oo idinku soo dhaxa ku leenahay wallahi billahi tallaahi wax kale uma soo baxin markiina dhahay duunahan noo sheegay wallahi waa dharasanay oo waxa way intaan waxa isku aadinahay ee dharana u haydo wuxuu dhanka kale sheegay in weerarkan uu ahaa u gargaaridda dadka dulmana kaas oo lagu beegsanayo hay-adda sardoonka riddada ee dhibaatada joogtada ah ku hayso dadka soomaaliyeed isagoo ugu dambeyn la dardaarmay muslimiinta kuna booriyey inay u heeliyaan dadka dulman iskana dulqaadaan dulliga una soo duceeyaan dadka muslimiinta waxaa u sheegaynaa duulankani waxaa la dhahaa nusratulmadluumiin dadkan ku geesanayn waxaa waaye kuwii dadka dulminaayo oo waxaway saraakiish ahay misal lagu maqaayo oo gumaadahay waalidiinta oo oo manaa muslimiinta iyo gabdhaha muslimaadka gabdhaha muslimiinta kufsinaayo holgakaas holgakaas oo waxaa dadkaasi gaalada lagu dhaay rabo kuwan la beegsana waa kuwaas dadka muslimiinta waxaan leenahay noo soo duceeya noo soo duceeya wallahi qof kasta mu'mina oo xorriyad xaasa meel joogo wallahi waxa way waajiba ka saaran in muslimiintan hartida ku jirto in waxa way u gargaaraan oo naftooda dhiigooda dhacaankooda u bixiyaan maalkooda waxa way u bixiyaan wallahi mas-uuliyad ayaa ka saaran marka waxaan leenahay muslimiinay oo ilaahay subxana watacaala ka cabsada war kaca kaca leeyahay kaca kaca insha allahu tacala gargaarma dulmiinta muslimiinta dulmiinta oo lagulmarimarkaas lagu dhibaataynayo waxaa u gargaara kaca leenahay wallahi muslimiin waxaan leenahay meeshan dulliyaa ka jira dulligaas isaga dulqaada dulligaas isaga dulqaada wallahi wamay adduunyada ha ku raal noqonin dulligaas iska dulqaadaan leenahay insha allahu tacaala muslimiintana ansoo cafiye waa noo soo duceeyaan leenahay insha allah dhammaanta muslimiinta wallahi aawa waxaa mas-uuliyadaas kor ka saaraynaa inay noo soo duceeyaan gelkii dambe ee maalinnimadii sabdiga ayay ahayd markii ciidamada mujaahidiinta ay weerar ku qaadeen xarunta lagu tacdiibiyey muslimiinta halkaasoo ilaa toban saacadood ay si geesinimo leh uga dagaalamayeen haliyada inqimaasiyiinta ee naftoodu horay sida ay ugu hiilan lahaayeen una soo furan lahaayeen walaalaha dulman ee murtadiyiinta ku xidheen xarunta godka jilcow oo ah goobta ugu weyn ee jirdilka iyo dhibaatada loogu geysto shacabka soomaaliyeed shukran akhwana marwaan ciidamada al-amru bilmacruufi wannahyu cani ilmunkari ee ka howlgala degmada bu-aale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa howlgallo lagu saxayo miisaanka laguna soo ururiyey waxyaabaha dhacay ka sameeyey degmadaas cabdilqani maxamed ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya howlgalkan oo qaatay muddo dhowr maalmood ah ayaa waxa ay ciidanka xisbada ah ee al-amru bilmacruuf wanahyu canilmunkar ee ka howlgalaha degmada bu-aale kusoo ururiyeen waxyaabo dhacay iyo sidoo kale waxyaabo liddi ku ah badqabka bulshada iyagoona ugu dambeyn goob fagaare ah ku gubay howlgalkaasi waxaa dhinac socday wacyigelin iyo in ganacsatada magaalada laga saxo miisaanka waxaana goobtii fagaaraha ee lagu gubayey waxyaabaha mamnuucaadka kasoo qaybgalay maamulka islaamiga ah ee degmada waxgaradka magaalada iyo sidoo kale qeybaha dadweynaha ugu horeyn waxaa madasha kelimad ka jeediyey mid ka mid ah culimada deegaanka isagoona ganacsatada kula dardaarmay inay hagaajiyaan miisaanka si waafaqsan shareecada islaamka ayuhalmuslimuun waxaanu aad arkaysaan meesha yaallo oo miisaanka uu kow ka yahay oo waxyaabaha dharka lagu cabiro ay kow ka yihiin ee waxa dharka lagu dhaqda ay laba ka yihiin iyo waxa mafaasidda ka shaqaynaya ee meesha daasan aad u jeeddaan kun sano ka hor ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu reebay uu manciyey markii dhinaca laga fiiriyo waxa dhibaatada keenaya ayuu ilaahay noogu digayaa wax kastoo meesha yaalla waa wax dhacay waa wax qurun ah waa waxa annaga nalagu dhibayo waa waxa cudur noo keenayo waxa ubadkeena dhibayo waxa dumarkeena dhibayo aanan ka warqabin aanan ku xisaabtamaynin waa waxa muslimiinta loogu talagalay in tanaasulkooda iyo faracooda lagu gooyo ayaa loogu talagalay aan ka bilaabno midkan loo yaqaano miisaan waa midkan midka adduunka ugu dhibaatada badan weeye barwaaqada waxaa dabagediya midkaanoo la nuqsaamiyo oo ummadda laga dhimo gaajada iyo dhibaatada iyo abaarta iyo rafaadka iyo roob la-aanta midkaasaa keena ogaada haddaba ee ganacsiga ah iyo gabadha maaragtay wax beegaysa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala khiyaamo inay ka dambayso ku xisaabtamaan sidaan hadda la samaynayo oo wadaadada samaynayaan oo islaamka uu samaynayo waa waxa sharciga ay diinteenada qabto weeye waa saxaabada iyo salafka sida cumar oo kale ibnu khadaab suuqu wareegi jiray suuqu intuu wareego buu dukaanka fiirin jiray oo beega fiirin jiray caanaha la fiirin jiray oo badalka la fiirin jiray wareegi jiray intaasi kadib waxaa dhankooda soo dhoweeyey howlgalkan ciidanka xisbada ay ka sameeyeen magaalada gudoomiyaha ganacsatadaha ee degmadaha iyo ugaaska guud ee beesha habaysguul awalan wa aakhiran ilaahay baan u mahadcelinaynaa subxaanahu jala wacalaa na siiyey amriga iyo istiqraarka na siiyey dad u taagan alamru bilmacruuf wannahyu cani lmunkar inay ka hortagaan wixii munkaraad ah dadkana ku boorinaya inay la yimaadaan wixii wanaaga intii la awoodo waxaanan kaga dayanaynaa nabigeennii maxamed ah calayhi salaatu wasalaam in ummadda cadaalad lagu maamulo beegeeda iyo miisaankeeda iyo dhaqadhaqaaqeeda iyo ganacsigeedaba waxaan kaga dayanaynaa dadkii saalixiintaah iyo ahlu khayrkii alxamdulilah ilaahay baan u mahadcelinaynaa mawduucan hadda galabta meeshan lagu soo bandhigay ashyaada dhacday ee waxyaabahan magaranaysa aan muhimka ahayn ee ummadda dhibka u keenayo in ummadda laga joojiyo masaalixdeenna iyo barakadeenna iyo ganacsigeenna iyo ribixeenna ku jiro waxyaabaha dhacay caafimaadkay ka hor yimaadaan taranka bini'aadamkay ka hor yimaadaan barakada ganacsigay ka hor yimaadaan wax walba oo xun bay waxay u yihiin mambac wax kastoo wanaagsanna diddi bay ku hor yihiin oo ay ku yihiin oo ka hor imaanayaan waxaan isku baraarujinaynaa akhwaani rag iyo dumarba dadka ganacsatada ani weliba wuxuu ka shaqeeyaba inaanan ilaahay hortiisa maalinka qiyaama ku ceeboobin oo miisaankuu nuqsaamin jiray iyo beeguu nuqsaamin jiray iyo wax dhacay buu dadka ka gedi jiray iyo wax la mamnuucay oo shareecadu ka hortimid buu qofkan ka ganacsan jiray inaanan nala dhihin أولا وحاول ما لعلنا الله جل وعلا علماء ما كان شيء كل ألابتان هرتي قتالو يورك النوع اسكو جراء وحاوي كل وعدي يوارو يوحشب كل علماء ما تكهر شيء والله سو أفجري أنت حاول كنت أكيدنا يا كل أن أنا إنه عرب قاسي مرينا يا ورمر إنه والله إصلاح الله وركنا وادي هاي هذا ما عقنا عصتهم أيا لما ريا ضدك اسكو مد ماهان إلهي اسكو مد كمر لجين أنت مركا ألابتان laga soo qaaday ama lu ku laheyd waxaan leenahay nabay ow ilaahay ka baqaa wax nadiifa la iibsado ilaahay ha laga baqo waxaa weeye haddee waaro iyo caqli iyo diin la sheegiye waxaa weeye ummadda waa la badbaadinayaa ninkii hadda balaayo gacanta kula jiro gacantaa laga qaban haddee meelna waa la saaraya ummadaan laga qaban fasahaadkiisa iyo dhibaatadiisa waa in dadka laga qabtaa weye ninkaa asaga ah ciidanka xisbada ee farida wanaagga iyo reebidda xumaha ee ka howlgala wilaayaadka islaamiga ayaa sii kordhiyey howlgallada ay ku xaqiijinayaan badqabka ummadda muslimka ah iyagoo gudanaya qayb ka mid ah waajibaadkii loo igmaday shukran walaalka cabdilqani maamulada ashahadaldariyada ee puntland iyo somalilan ayaa markii ugu horreysay ku dhawaaqay in ay samaysteen iskaashi dhan waliba ah warkaas waxaa inoo haya walaalkeen abu xasaan kadib kulamo qarsoodi ah oo maamulada ridada ee somalilan iyo puntland ku dhex maray dalka dibaddiisa ayay ka soo saareen war murtiyeed cusub oo ay ku caddeenayaan wixii ay isla garteen war-saxaafadeed wadajir ah oo ka soo baxay labadan maamul ee fadhigoodu yahay garowe iyo hargeysa ayay ku sheegeen in kulamo heer wasiiro ah oo ka dhacay magaalada nairobi ee dalka kenya ay ku falaqeeyeen isbeddelka ka jira geeska qaaradda afrika ayna isla afgarteen heshiis u badnaa iskaashi amni iyo mid siyaasadeed maamuladan ashahadladirada ah ee puntland iyo somalilan ayaa sheegay inay samaysteen xiriir dhowr jaha ah ayna iska kaashan doonaan dhammaan wixii halis gelinaya jiritaanka maamuladan oo ay ugu horeeyaan la dagaalanka waxay ugu yeereen argagixisada oo ay ula jeedaan la dagaalanka mujaahidiinta al-shabaab waxay soo hadal qaadeen arrimaha badda soomaaliya iyagoo qoraalkooda ku muujiyay siday ula dhacsan yihiin boobka khayraadka dowladaha shisheeye ay ku hayaan badda soomaaliya arrintan ayaa loo arkaa inay ku xoojinayaan damaca xabishida ee badda soomaaliya iyo faragelinta dowladaha imaaraadka carabta iyo maraykanku ay ku hayaan dalkan soomaaliya warka ayaa intaasi ku daraya in labadan maamul ay isku meel looga soo wada jeesan doonaan wax weliba oo lid ku ah siyaasadooda iyo amnigooda sida lagu sheegay bayaankan shahaadala dariirnimo ee ay ka soo saareen magaalada nairobi tallaabadan oo ah midii ugu horreysay oo ay qaadaan maamuladan ku wada xihan saliibiyiinta itoobiya iyo maraykanka ayaa looga gon leeyahay sidii ay cadaadis u saari lahaayeen maamul ay kooxda ridada soomaaliya bilo ka hor ka dhistay magaalada laascaanood ee gobolka sool kaasoo labadan maamul ay u arkaan inuu halis ku yahay jiritaankooda mahadsanid abu xasaan ugu dambayntiina boqolaal ka mida bulshada muslimiinta ee ku nool deegaano ka tirsan jubbada hoose ayaa si weyn uga faa'iidaystay mashruuc isugu jira dacwo iyo dawaqaybin oo uu maamulka wilaayadaas ka sameeyey deegaano ka tirsan jubbada hoose walaalkan cabdulwahaab bukhaari ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya safar qaatay muddo shan iyo toban maalmood ah ayay mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ku mareen degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayadaasi xilli ay gudanayeen mas-uuliyadda bulshadaasi ka saaran socdaalkan oo uu hogaaminayay waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayay mas-uuliyiintan ku mareen degmada badhaadhe iyo tuulooyin hoos yimaada iyo deegaano kale oo ka tirsan degmada kismaayo waxayna bulshada ula tageen ololo dacwi ah baaritaano caafimaad iyo dawaqaybin intuba lacag la-aan ah ugu horeyn qaar ka mid ah dadweynihii ka faa'iiday mashruuca baaritaanada caafimaad iyo dawaqaybinta ay wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose hirgelisay ayaa la hadlay idaacadda islaamiga ah ee alandulus waxaan ku sugannaha beelmaaro waxaa wilaayada waxay keentay maasha allah daawooyin ay keentay oo cayaal iyo qof weyn iyo dumar iyo ragba isugu jiro cadeertaan waxaan qaatay daawooyin qalajiyo agfashin ah sidoo kale gaaska murqa xanuunka intii waa la isiiyey maasha allah ilaah ku maasan walaayadana waxaan leeyahaa qaraal hadinsiiya tuhu walaal waa anigoo qadar axmed cabdulaahi aha waa weel marow walaala maanta waxaa ka jiro wadaadada walaayada islaamka waxaa duhurka naloo nala wacdiyey khudbadii waa nala wacdiyey maxaan ku idhahdaa kitaabo iyo diinaha naloo akhriyey daawaa naloo keenay waa nala siiyey daawadii hadda nala siiyey waxaan ku suganahay deegaanka la yirahdo koromi oo johori loo yaqaano gobolka jubbada hoose maasha allah tuulada walaayada imaatay dawey bixisay in qofka soo xanuunsanaa haddan teeda kale meeshaan joogno farmashiya ma lahan oo xitaa shaqsaa lahaado ama sudoona ahaado waa meel iska tuulo ah farmashiya ma lahan marka maasha allah ayakaa imaaday alxamdulilaah maanta qof walba waa nicmaystay dawadiis waa uu helay cudurkiis waa waxaan rajaynayna insha allah inuu qof walba ka bogsado biidniillah safarka mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaa qayb ka ahaa in bulshada la daawodsiiyo aflaamtii ugu dambeysay ee mu'asasada alkataa'ib iyo howlgalladii guulaystay ee mujaahidiinta iyo weliba muxaadaraad muhiim ah الله أكبر الله أكبر الله أكبر وهذه أركي مجاهدك ولا ليل مجاهدك وهذا ركتان raadi tawxiid saa ugu laafiyoonaya ee magaalada dhexmaray waad ujeedaan walaalayaal soo ma ujeedaan waad ujeedaan walaalayaal ilaahay baa ku mahadsan waa idinkaa arkaya waa mujaahidiintii oo magaalada gaaforeegaya iyagoo raadi tawxiid dushooda ay ka babanayso gaashaamana hubkii iyo qalabkii ay kula dagaalamaya ilahay cadowgiisa wafdiga waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa kulamo gaara la qaatay qaar ka mid ah waxgaradka beelaha dega gobolka jubbada hoose gaar ahaan deegaanadii uu wafdigan booqday intaa kadib waxaan mahad u celinayaa waaligeenna jubbada hoose waali axmed abu yuunis iyo wafdiga uu hogaaminayo eena soo booqday isagoo daba socda daawadii maamulka islaamka uu noo soo dhiibay annagoo deegaanka joora isagoo muraaqabeynaya sida ay daawada noo soo gaartay marka ilaahay ginoo nacmeeye baan mahad u celinaynaa uma waxaan mahad u celinaynaa martida sharafta leh ee noo imaatay sheekh axmed abu yuunis waan u mahad celinaynaa booqashada uuna soo booqday waxaan leenahay allah kaa ajirsiiyo
sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa walaayadeenna jubbada hoose waaligeena sheekh axmed abu yuunis iyo makaatiibtiisa kala dugan ee sida wanaagsan noo maamushay ugu soo booqatay deegaanka joorre aad baan ugu mahad celinaynaa sidoo kale waxaan leeyahay maadaama waaligeen uuna soo booqday maanta deegaanka joorre marti uu noogu yahay aad bay waxay noogu tahay sharaf
ugu dambayn waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abuyoonis ayaa soo xiray safarkii qaatay muddada shan iyo tobanka maalmood ahayd markaan een, xafladii iyo hooshii socotay ee maalmahan socotay daawadii iyo waxqaybintii iyo dacwadii iyo hooshii socotay een, jazaakum allahu khayran galabta halkaan ayaa ku gebagabaysanaynaa een, ilahayna waa ka rajaynaynaa subxaana wa tacaala intaan iyo in ka badan ilahay noo suurtogeliyo ilahay baa ka rajaynaynaa subxaana wa tacaala mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa noo xaqiijiyey in kun iyo shan boqol oo ruux ay ka faa'iideen mashruucii baaritaanada caafimaad iyo dawaqaybinta ahaa halka daawashada aflaamta jihaadiga ahna ay daawadeen dad aad intaas uga fara badan aad buu u mahadsan yahay walaalkeen bukhaari warbixintiisaas ayaa warkeennii subaxnimo saaka u dambeysay tan iyo kulantideena dambe warkan la mida dhegaystayaal intaan ku kulmi doonno sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasiruna nicma almowlaa wa nicma annasiir